anuu ka haraan lama rabo sambiro waxa waaye ragga meeshay u badan yihiin waa inaad ku dhex rafataa aad wixii soo bahay wax la qaybso dadka ha ka harin weligaa facaaga lagama haro inaad wax la qaybsataa lagaa rabaa haddaad gadaalla lugtaada u dhis dadka waxay leeyihin shakiyay gelayaan maxbay dhaliilayaan maya maxay diyaar u yihiin marka puntland waxaa leeyahay dadka wax la qaybsadaan ani sidaan dhihi lahay waaye raggaaga lagama haro habaray hal wiil laheed waxay tiri aabbo waa daali hadhiin waa oomin hadhiin waa ba'anayn hadhiin raggaas intay ka daba shugleynaya adna ka daba shugleey hal wiilay leheed marka hadda puntland waxaan leeyahay mataqaana waa ba'anayn hadhiin waa dherganayn hadhiine ragga ka daba shugleeye raggaan muqdisho ku shiraay adna kula shir wax la qaybso gooni socod ha iska dhigin waayo waddanka waa dhismay markaan xaaladda waa fiicnaan rabtaa alxamdulilah yaa meeshaan waddankan waa la waa la dhergay marka barwaaqo sooran way alxamdulilah shukra raggaaga wax la qaybso marka puntland waxaa leeyahay raggeeda wax la qaybsato yona ka harin waayo nin walba hadda idinkaa ka maq fartala idinku soo taagooya waa ka maqayiin lalile mar maxaa idinka maqnaasiye ragga meeshow u badan yahay oo laga gaxweynayo waa laga gaxweeyaa ah damba siyaara ma u joogtina meesha gaawi hadal waxaleel isku tuurtuuraay hadallada hadalladiina tuurta idinkana dhinaca ka tuurta marka xaajada hala fiicnaasiiyo hala qurxiyo oo hala wanaajiyo waddankan naga soo afjar waa daalnay marka annaga waa- odayaalaan noqonay waa daalnay waa roornay waa roornay waa roornay warkaan annaga intee noo wadin inaad dab nagu daartiin baa noo wadin markaan hala soo afjar marka xaaladahan nabadaan rabnaa nabad nabad puntland ayadoo ka maqanan waxaan isle wax kala soconaa ma lahan puntland dowladda ha la heshiiso ee, saasaa u fiican ma fahmin ayaga soomaali ee, waxa waye qayb ka mid ah soomaali waaye inay maqnaato somaliland ee, hore u gooda waa ognahay oo waa gobol ka mid ah oo soomaali uu yahay haddana inuu puntland uu raaco maamul goboleed hal inay u baahan wax noo roon maahan ani hataa waxaa aaminsanahay maamul goboleed calamadda ay wataan in la tuuro calanka soomaaliya aan wada qaadano oo calankeeni buluug uu mid ahaado oo ay dowladda la heshiiso saasaan jeclaan lahaa saaxib puntland waxaa leeyahay xaydaamka ku soo noqo midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed madaxweyne deni iyo puntlandna waxaan leeyahay midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada soomaaliyeed iyo xaydaamka ku soo noqo soomaaliya waa mid mana kala go-ayso soomaaliyana waa muqadis wax doorasho loo madax banaanaynayaana ma jiro eh, go- waxa weeye eh, waxa weeye maamulada waxaa leeyahay madaxweynaha hala adeeco nin muraad le baa ciradaa noo yeelay nin muraad le baa dalkiiyo dadka baabi'iyey madaxweynuhu waa hoggaan fiican si fiican buu dalka u wadaya ra-iisul wasaarihiisu iyo golaha fulintu waxaan leeyahay loo hoggaansamo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa madaxweyne dalka iyo dadkan wax badan baad ka qabatay intaad joogtay dastuurkaad ansixisana waan kugu soo dhaweynana waan kugu garab taagannahay doorasho qof iyo codi dalkan ha ka dhacdeen midnimada ha laga wada shaqeeyo wadajirka ha laga wada shaqeeyo ninka muraad kale madaxweynaha ama wasiirka doonaya si kale waxooda laga hor yimaado dadka inta inta aqoonyahanka iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo i- inta badan ayaa badan inta wanaagsan baa dadka badan inta xuna siyaasiyiinta aynu iska qabanno horumarkeenna midnimadeenna wadajirkeenna aynu ka shaqayno cadaaladda aynu kobcinno ciidamada kala duwan aynu isku garab taagno waxaan kusoo gabagabeynayaa xayndaabkaa kusoo noqdeen somalilan iyo puntlandba dalkana doorashuu u dhaqaaqay doontaa dhaqaaqaysa weeye ninkii fu ninkii fuulayo fuul ninkii kalena loo joojin maayo halkaasuu kaga dolaya inuu soomaali noqdo soomaali la kala goynayaana ma jirto ku seexo ku soo toos